tababarkan oo ku saabsanaa maamul wanaagga iyo cadaaladda kaasi oo loo qabtay ardada jaamacadda zamzam ee barta kuliyadda maamulka iyo maareynta waxaa soo qabanqaabiyey maamulka jaamacadda zamzam magaalada tanijoar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ustaad saalax cabdulqaadir oo ka mid ah mucalimiinta jaamacadda zamzam faraceeda jowhar waxa uuna tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tababarkan
so marka sababta loo qabanaya waxaa waaye foundation yeerka kasoo baxdeen special ardada management ardada kalena aqoon kororsi u yahay haddii aad foundation yeerka kasoo baxdeen kasoo baxdeen semesterka maadooyinka aad qaadan doontaan waxay noqon doonaa specifically maadooyin idinka idin quseeyo maadooyinkii hoolka oo aad jirteen wuu soo yaraanaya waxaa laga yaabaa hal maado sheer inaad qaadataan ama ama laba haddii waa u dhan shan ilaa lix maado idinka idin quseyso specifically managementiga ama markaasi waxyaabaha idinka aad baranaysaan aad qaadan doontaan qofka marka buug wax ku qoran keliya ma anfacayo maxaa practical fieldiga ka jira jaamacadda markaan dhiganayo waxyaabaha aan ka dabaaloobo waxaa kamid ah oo marka dambe aan ogaahayo buuga buugga iyo banaanka inay inay kala duwan yihiin aan marka dambe fahmi buugga theoryt kaliya lagu soo dhisaya practical wax banaanka ka socda in adiga dad experience la aaraasato aad dhexgasho aad wax fahanto aday kugu xiran tahay meeqaashi hada jaamacad haysato laba labo cilmigii practical theoretical ku hayaan laakiin ma ma dabaqi karaan say u baahanaa marka inaan u dabaqno waa inaan ka faa'idaysnaa dadka experience u leh mar walba qofkaa experience badan aad la fariisato wax ka faa'iidaysato oo macnaha adleast wixii raban ha noqdaanee indhaa ku furnaa let's say hada shaqaa gashi maanta shaqadaas maalinta u horeysay wax saa u qabayaysa iyo after one year saa u qabayaysa isku mid ma noqonayso waxay ku kala doonaanayaan qaabka u fahantay shaqada maalinka ay maahaysa waa indhaha ka xirneed oo shaqada waa kugu cusbeed laakiin maalinka hal hal sano kadib already adaa waxaa noqon korta shaqadaas t o t ka noqon korta dadka adaasi tababari kara so marka waxaa ogaataan dhammaanteen dadkan hadda weliba ugu horeeyo ninka maanta maxaa la programka noo jeedinayo in zero laga soo bilaabo haddana levelkaas la maray dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay maamul xigeenka jaamacadda zamzam faraceeda magaalada jowhar maxamed faarax isaga oo tilmaamay in ay wadaan dadaalo lagu horumarinayo tayada iyo aqoonta ardada wax ka barta jaamacadda aada iyo aada ugu faraxsanahay maantay barnaamij ku saabsan cadaaladda iyo maamul wanaagga inaan u qabanno guud ahaan ardayda gaar ahaan ardayda barato kuliyadda maamulka run ahaantii waa barnaamij muhiimadiisa iyo ahmiyadiisa leh waana barnaamij ardayda ka caawinayo inuu inay sare u qaadaan aqoontooda aqoonta keliya maahan mana noqon doonto sida jaamacadda zamzamba ah ku taqaanin jaamacadda zamzam slogankeeda ama halkudhigeeda waxa waaye in waxbarashada lagu xiro waxqabadka yani connecting learning to real life waxbarashada in nolosha dhabtaa in lagu xiro jaamacadda slogankeeda kamid tahay ugu dambeyn ardadii ka faa'iidaysatay tababarkan ayaa ka mahad celiyey kuwaasi oo codsaday in la joogteeyo tababarada ceynkani oo kale ah ee aqoon kaabkaahi faraxsanahay maanta seminaarka aan qaadanay iyo waxyaabihii aan ka faa'iidaysanay wax aada u muhiimsanay ahaayeen sida justiceka cadaaladdii iyo good governancegii marka waa ku faraxsanahay aad iyo aad marka waxaan rajeynaynaa jaamacadda inay noo soo badiyaan seminaarada noocan oo kale ah waa mahadsantihiin magaciy waafti maxamed qaase waxaa kamid ahay ardayda jaamacadda samsam maanta waxaa qaadanaya tababar ku saabsan maamul wanaaga iyo cadaaladda maxaa lalahay sheeg waa tababar oo in badan in noola soo celiya aa jeclaan lahayn oo bulshada dhexdeedana maarkinoo isheeg u fiican oo u wanaagsan marka jaamacadda iyo maamulka hirshabel baha inay noo soo badbadaan noo soo celiyaan tababarada noocan maaha markii ugu horeysay oo tababar loo qabto arday dhigata jaamacadda zamzam faraca magaalada tani jowhar